Isbitaalka Owlaada Maxamed Sheekhe Hargeysa iyo weliba laha ka kordhiyey sariiro badan iyo qalab oo muhiiman ee adeegoka owlaada Somalilan madallo xaraga lagugu jaraa iyo weliba gobro ku hayaya madaxweynaha Somalilan iyo kuwa heliyaayanga xubno ka mid ee golaha wasiirada madaxda isbitaalka Maasa onkoreyntii weliba munaasabada ku hadalaya agaasimaha guud ee isbitaalka Owlaada Maxamed Aadan Sheekha iyo weliba uuse ku warbiyaya muhiimadda iyo walyaabo laha ka kordhiya isbitaalka owlaada in aynu maanta isugu nimaadno xafladdan aynu ku daahfurayno dhismaha aadka u weyn ee quruxda badan ee lagu soo kordhiyey cisbitaalka caruurta ee maxamed aadan sheekh mar labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo siyaasaddiisa ay ku timid arrintani mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda horumarinta caafimaadka oo iyadoo hirgelisay dhismahan aadka u quruxda badan lee weyn ee kusoo labalaamaya dhismihii hore ee uu ka koobnaa cusbitaalku oo dhammaantii ay wasaaraddu fulisay cidna aanay kala kaashan waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa shirkaddii dhismahan iyaduna fulisay ee dhistay si gaara waxaan ugu mahadnaqayaa marwada qaranka marwada qaranka oo iyaduna hadiyo jeer halkan fikraddan lahayd markii hore una taagnayd adya habeen si dhismahaasi uu dhammaystirmi lahaa nagala shaqaysay aan mar keliya ka maqnaan maanta waxaynu ku kordhinaynaa dhismo weyn oo qaadi doona toddobaatan sariirood agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dhaktar maxamed cabdi hergeeye iyo usuuna ku hadaliya duurka wasaaradda iyo horumarinta caafimaadka cusbitaal ay fikirkiisa iyo maalgelintiisa iyo ka warhayntiisaba ay lahaa qaranka jamhuuriyadda somalilan oo aan ku iman caawimo sida qaybta hore cusbitaalkan cusbitaalkan oo sidii la sheegay laba jeer adeegiisu ka badan doono cusbitaalkii hore u jiray cusbitaalkaasi runtii oo uu galay dhaqaalo weyni dhaqaalahaasi waxa uu ka yimi qaranka somalilan dibaddana wax uga yimi haba yaraatee ma jirto dhinaca kale marka la eego cusbitaalkani waa cusbitaalka keliya ee u adeega caruur ee gaar ahaan u ah ama gaar u ah inuu u adeego caruur ama biatric hosbital ee geyigeenna ku yaala uma adeego oo qura hargeysa laakiin waa cusbitaal referal hosbital ah waxaana loo soo rifeergareeyaa caruurta kala duwan ee gobollada dalka oo dhan isaga oo sidaa la mida la keeno caruur laga keenay dalalka aynu jaarka nahay iyagana gaar ahaan dhinaca neonaydka ama caruurta markaaba dhalatee muujada ah uu yahay meesha lagu daryeelo ama caruurta aan sidkoodu dhammaan oo hadda madaxweyne aad soo aragtay ilaa iyo dhowr iyo toban caruura oo lagu korinaya halkan iyagoo aan sidkoodii dhammaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo xaragga ku jaraya dhismaha casriga iyo an mahadnagaya bahda caafimaadka
dhakhtarada badbaadinaya ee ka shaqaynaya runtii aniga waxay u ahayd wax aada iyo aada cajiib u ah aada iyo aad baan wasaarad ahaan idinku mahadnaqaynaa iyo bahda caafimaadka oo dhan hawsha ay qaranku ahayaan iyo qof qofba waa hawl culus oo aan dadka badankiisa ogeyn aanu ogeyn ama aanu aqoonba wixii qaranku uu mudnaasiinayna koobi ka yihiin waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha oo saddexda bini aadmiga dee u baahan yahayah aad baan idinku bogaadinayaa dhakhtarkan iyo kaa kale oo aan dhow maandhowta marayba hawsha haysaan waa idinku mahadnaqaynaa waa idinku bogaadinaynaa wasaaradda caafimaadka somalilan iyo dadaal badan iyo ankajarta sidii aan daboolo lahayd baahiyaha shaldubanga oo iyo qabanga shacabka somalilan sidii oo aan helo lahayanga adeegyada caafimaadka oo beesalaanga